أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد waxaanu ku soo dhex jirnay tafsiirkii suuratu naxl waxaanu soo gaarnay aayadda laba-iyo lixdan wayajcaluuna lilaahi maa yakrahuun wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi alle oy u qoondhaynayaan maa yakrahuuna waxay ayagu ay necab yihiin wa tasifu waxayna tilmaamaysaa alsinatuhum carabiyaalkoodana alkadiba been beentaasi waa maxay anna lahum alxusnaa inay ayagu wanaag adduunya aakharaba ay leeyihiin ayagoo ilaahay aflagaadaynaya subxaana wa tacala kufrinaya ayay waxay leeyihiin adduunya aakharaba wax wanaagsanan baa noo sugnaa taasina waa kaafiya kala dheeri ilaahay ku abuurta inaad ku kufrisid oo caysid oo waxaan laa'iq ahayn aad u nisbaysid kabacdina aad maanta ma arkaysa aad khayr guratid taasi wax dhici kara maahane laa jarama waxaa dhab ah oo xaqiiqo ah oonsan ku jirin anna lahum naara qoladaasi inay maaragtay naar ay leeyihiin dab inay ku gubanayaan wa annakum annahum ayaguna mufraduuna in naartaa loo sii hormarinayo ceelalyo ay yihiin oo naarta iyagaaba lagu sii horseedayaao iyagaa la sii gelinaya oo farad waxaa la yidhahdaa dadka xoolaha iyo ceelka intay uga sii hormaraan darka u diyaariya marka kuwaan waxaa weeye naarta ayagaaba lagu tijaabinayaa marka horeo ayagaa dadka ugu hormaraya waana uga hormarayaan waana ku waariyaan waa uga dambaynayaan marka waxay alla u sifaynayaan waa maxay waxay u sifaynayaan waxay leeyiin gabdhow leeyihin shariigow leeyahay leeyiin ilaahay mulkigiisa waa lala wadaaga subxaana wa tacaala waxyaalaha wada qurunkaa ay alla ku tilmaamayaan subxaana wa tacaala ayaguna wanaagay isku tilmaamayaano wiilashaan leenahay leeyihiin xoolaheenna iyo waxa aan leenahay addoommadeenna maanta ma arkaysana lama wadaagi karaan soo maaha aakharena waxay leeyihiin wala in rududtu ilaa rabbii la ajidanna khayran minha munqalaba haddii aakhare la igeeyana adduunkan wax ka fiicanaan helay saasay leeyihin iyagoo ilaahay ku kufrinaya subxaana wa tacaala oo waxay iyagu ay ka faaneen ilaahay u sugay ayay waxay leeyihiin adduunya aakharaba khayr bay helaan hadda qofkaasina khayrka dheer baa la yidhi qofkaas khayr waa ka dheerya oo waa mustaxiil oo cadaabay leeyihin waxaa la yidhi ma garatay ibnu isxaaqi waxay wariyeen kacbada mar la qoday oo duntay ayaa asaaskeeda waxaa laga soo bixiyey dhagax ay ku qoran tahay xikmo xikmadaa waxaa ka mid ahaa tacmaluuna bisayi'aati wa tujsawna bilxasanaat intaad xumi iyo qashin aada samaysaan ayaa haddana xumi aada wanaag rajaynaysa in la idin abaalmarin hay ajalaa la yidhi hay taas ma dhici kartaa had kamaa yugtana shawku lcinab geed qodax le cinab ma laga soo gurta xunubka geedkaan macaan oo saynsaabka aho isaga dhanba aan qooxda lahayn oo la abuuro biyaha iyo cariish in loo dhiso iyo daryeel iyo maintenance u baahnaa cilmka laga goosta laakiin geedaha qodaxda lahoo duurka isaga yaala macina baa laga goosta ma dhici karto saasoo kale intaad xumi samaysay wanaagaan guranayaa waa macquul ma ah sidaa ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala nebi ibraahimoo waa leey aifkan aalihatan duuna allaahi turiiduun famaa danukum birabbi alcaalamiin ilaahyaal aad abuurataan ood adinka gacantiinna ku samaysateen oo gacan ku rimis intaad caabudaan oo ilaah weyna u shirkisana haddana ilaahay khayrka sugaysa taas wax dhici karo ma aha marka dad badanna waasaad arkaa adduunyada dadka intay macaasi iyo balaayo o dhan ay sameeyaan ayaa haddana waxeraa cirku inuu roob u di'iyo ayaan waa dhici kartaa in la maaweeliyo laakiin xumi un miro xun baa laga gurnaa ilaahan ka magangalna wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi alla maa yakrahuuna waxa ay kahanayaan oo gabdho iyo ilaahay mulkigiisa wax la laho cibaadada la wadaagoo shariigo ayay u yeelayaan ayaguna ma ogolo wiilashay jecel yihiin addoommada ay leeyihiin inay xoolahooda la wadaagaanna ma ogolo ilaahayna shariigay u samaynayaan allihii subxaana wa tacaala muqadaska ahaa ee makhluuqaba ka sarreeyey intaad taqdiisi lahaydeenoo xumi aad ka anfi lahaydeen wanaag oo dhan aad u sugi lahaydeen ma haddaa keentan alla inaad makhluuqii aad ka sii liidisaan soo maa marka taas waa edab darra wamaca daalika ilaahay bay been ku tamaniyaanoo waxay leeyihiin watasifu waxay sifaynaysaa ay tilmaamaya alsinatum carabi alkadiba been beentaas ka bedelo maxay tahay beentay sheegayaan waxay leeyihiin anna lahum alxusnaa adduun iyo aakharaba wanaagay leeyihin aakharana hawaabaan helaynaa adduunkana waa wanaagsanna ilaahayna waa caaya taasi ma jirtaa layidhi laa jarama waxaa dhab ah oon maaragtay oo aan maaragtay aan shaki ku jirin anna lahum naar inay naar ay leeyiin dab ay ku gubtaan inay leeyihin weliba annahum ayaga mufraduuna kuwii loo sii hormariyo ceelalya inay yihiinoo naarta lagu tijaabiyo haddana kuwii waaroo mansiyuuna matruukuuna kuwo lagu ilooba naarta oo looga tagay inay yihiin sababtoo ah kufri iyo edabdarro iyo ilaah in la aflagaadeeyo miro fiican lagama guran maayo haddaba nabiga waad u jeeddaa calayhi salaatu salaam sida loo dhibayo oo ilaahay abuurtay markuu dhahay caabuda aflagaadada ay geysanayaan asaga ay dhibayaan oylin ilaahay kuma soo diro haddaba waxaa leeyahay in saa lagula dhaqmo rasuulku u horreeyey miihide rusushii horeba waa la dhibi jiray sabar tallaahi baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan soo dirnay macnaa rasuul baan soo dirnay ay laqad arsalnaa rusulan ayaa u qadaran rasuul ayaan soo dirnay ilaa umamin min qablika adiga ummadihii kaa horreeyey oo qowmu nuux iyo caad iyo tamuud iyo fircown iyo qowmkiisi iyo qowmu luud iyo qowmu shacayb waxaasoo dhan rasuulaan loo soo diray fazayana meeshay raba rasuulku inay rumeeyaan shaydaan baa maanta ma arkayso gurbaan u tumo gurbaankii shaydaan bay raaceynoo fazayano wuxuu u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shayddaankiiba wuxuu u qurxiyey acmaalahum acmaashoodii kufriga ahayd iyo khubsiga ayuu u qurxiyey sidau kuwaanba ugu qurxiyey inta ilaahay caayo uu aflagaadeeyo oo naqsi oo dhan u sugo kamaal dhan ka anfiyo ayuu haddana wuxuu le ilaahay wax wanaagsan aan oo i siinaya war ilaahayso midkaad caynayso aflagaadaynaysa soo maa bini aadamkaba haddaad caydo kugu xanaaqaya bal fa kayfa birabbi alcaalamiin shaydaana marka camalkoodii iyo shirkigoodii iyo kufrigoodii iyo rasulla dagaalanka iyo waxaydiidadii iyo aakharo rumayla-aanta iyo u qurxiyey ee siday ku baaba-eenoo waayo fa huwa isaguna weliyuhum alyowma maanta isagaa weli u ah waa la baabi'iyey waxba uma tarin cadaabkii allay ku jiraan asagaa marka weli u ah ee muxuu qaban karaa hadda shaydaan waa weli aan waxba tarin walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun iyo mu'limun oo xanuujiye kuwaanna kuwaasoo kale unbay la mid yihiin haddaysa ka toobad keenin shaydaana u qurxiyo intay ilaahay aflagaadeeyaan haddana inay yidhaahdaan khayr baa maanta ma arkaysaa noo bulbulay waa edabdar marka shaydaan baa camalkooda u qurxiyo meel xun bay ku dambaynayaan iyagu tallaahi baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay ey rusulana u qadaran rusulaan dirnay ilaa umamin umamo oo ummaarta yani ummado badan oo min qablika adiga kaa horreeyey markay rusushii u timida xaqi u sheegeenna way beeniyeen sababta u beeniyeen waxaa waaye fasayana lahu waxaa u qurxiyey ashaydaanu shaydaankiibaa acmaalahum acmooshoodii kufriga ahayd oo qubxigii iyo rasulka hor imaashadii u qurxiyey hadda inkaaraa ku dhacday fa huwa shaydaankii weliyuhum isagaa weligooda alyowm maantada adduunkaanu iyo isagaa weli u noqday oo marin habaabiye waxna uma tari maayo walahum cadaabun aliimun cadaabun liim adduunkana isagaa weli oo marin habaabiye aakharana isagaa weli u aho naarta ugu khudbayna oo leeya ilaahay xaqoo inkugu yeeray anigana beenbeen hadda ilaah baad caasidiina waxaan isu qaban karna lama arkee naartaan ku wada gubanno ilaa isaguba intaaseed innamaa yadcuu xisbahu wuxuu ugu yeehanaya ina shaydaana lakum caduwan waa cadow u idin yahee fatakhiduuhu caduwan adinkuna colka samaysta oo inuu col yaho ogaado iska jira muxuu inkugu yeerayaa innamaa yadcuu xisbahu xisbigiisa iyo kooxisa wuxuu ugu yeehanaya liyakuunuu min asxaabi saciir dadka saciiro ku gubta inay noqdaan oo isaga la gubtaan intaasunbuu ka rabaa maahane naasix maaha alla marka wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wallahu ilaahay baa anzala soo dejiyey min asam wamaa anhaa wamaa anzalnaa ma anaan dejin calayka korkaaga alkitaaba kitaabka ilaa litubayina lahum inaad u caddayso maaha aladiina ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen iyo wahudan xaal ou ya hanuun iyo waraxmatan naxariis liqoomin qooyo yu'minuuna rumeeya hadda waxaa la dhihi karaa qofaa isweydii kara maadaama gaaladii ay risaaladan ay beeninayaan maxaa la isugu lugoynaa risaalada waxaa la yidhi risaalada waa la soo dira waa qasab waa alla naxariistay ka mid tahay iyo dadka inuu xujada ku oogo dadka midda kale waxaa la rabaa xaqu inuu cad yahay oo qofkii haystana oo xaq rabana xaqi uu helo kii diidana isagoo xujadu ay ku caddahay oo kascud u diido ilaahay berri ousan gar uusan ku helin ilaa hadhow dadku waxay leeyihiin markii qiyaamo la cadaabo ma garat hallaa arsalta hallaa arsalta ilanaa rasuul maxaa ilaah rasuul noogu soo diri jirta min qabli an nadilla wanaqza intaanaan dulloobi lowlaa arsalta natabica aayaatika wanakuuna min almu'miniin hadhow ilaahay bay gar ku soo oogaayaan saan gartaas loo helin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jecel inaan gar lagu helin qof walba u cudur dahro ah risaalaadka loo soo diray waxaa kaloo loo soo diray waxa la isku khilaafsan yahay inay kala caddaadaan ilaa qolo walba diinay sheeganay qolo walba waxyaala annagaa toosan kuwaas waa ahlubaadla ee xaqi haddaan la kala caddayninna waxaa weeye adduunkii dhammaa qasow noqonaya hadda maantadan gaalada iyo waxa dhan waa waad og yihiin xaqa iyo baadilka way kala yaqaan iyagoo gaalada inay diinta islaamka xaq tahay oo nebi maxmed oo xaq yahay waa og yihiin maa loo internetka waxay soo gel nin ruushoo yahuudiya oo aada islaamka uga sheekeyna xaqnimadiisa weliba salaada wuxuu xoog saaray meelaha kale wuxuu leey mar un mata kaniise laga heesaysaa kule laakiin qofkan shan goorow ilaahay ku xihan yahay oo salaadii weliba si barticular uga sheekeyna way og yihiin oo maca daalika maan rumaynaya marka waxaa la rabaa qofkii xaq rabana inuusan xaq lahayn qofkii baadil qaatana hadhow inuusan xujo uusan ku helin ilaa qof walba waxay leey sanamaan caabudaa ciraan caabudaa dhulaan caabuda waxaasaan caabuda yaa xaq qofka ilaahay cibaada u fardiya qof walba wuxuu leeyahay buudiyaa saxa kirtaanaa saxa kanaa saxa waxaanaa saxa inuu islaamka u saxya in la ogaado kitaabka a loo soo degay qur-aanka inuu xaqa u yahay nasaarada waa iskhilaafsan yihiin ciise isku khilaafsan yihin qaar waa ina ilaahay leeyihin qaar cabdullaahi wa rasuulihi leeyihiin qaar waxay leeyihiin maaragtay saddexdoodaa ilaah isku ah qolo walba meelay ku dhuftay yahuud iyo nasaara waa iskhilaafsan yihin guud waxaasoo dhan oo wada khilaaf ka taagan in runta laga caddeeyo kitaabkaa marka xaqu u qeexaya xaqi marka bannaankaasuu yaala liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina xikmadaasa marka risaalada ku jirta wamaa anzalna ma anaan soo dejin calayka korkaaga alkitaaba kitaabku anaan soo dejin waa cayaar cayaar una soo dejin ilaa litubayina dadka inaad u caddayso lahum ayaga dadkii alladii ikhtalafuu fiihi wax isku khilaafsan yihiin oo diimooyinka iyo caqaa'idda kala duwan iyo xalaashii xaraam iyo aakhare inay jirtay in kale ilaahay inuu isagu cibaado uu leeyaho xaq uu yahay inaad runta ka caddayso shirkigana aada anfiso xaqa inaad u caddayso iyo wahudan hanuun xaal uu yahay waraxmatan naxariisyo u yahay liqowmin qooma yu'minuuna rumaysan ee qur-aanka dhan raxmad waa yahay laakiin waa ninkii ka faa'iidaysan unbaa ku intifaacay nacam wallaahu alla anzala wuu soo dejiyey min asamaa'i samada maa-an biyuu ka soo dejiyey fa axyaa bihi bilmaa'i wuxuu ku nooleeyey al-arda dhulkiibuu ilaahay ku nooleeyey min bacdi mowtiha markay dhimatay inna fii daalika arrintaasna la aayatan aayad baa ku sugan liqowmin qolo yasmacuuna wax maqla qolo wax maqlayso ayay aayad ugu sugan calaaqada ka dhaxaysaa waa maxay kitaabka iyo biyahoo lasugu dabadejiyo awalan kitaabku waa midno ilaahay subxaana wa tacaala oo dadka xaq iyo baadilka in loo kala sooco roobkuna waa midno ilaahayo qur-aanka arwaaxdaa ku noolaada roobkana maxaa ku noolaada ajsaamka iyo nolosha iyo quudka iyo qaybkiia ka soo baxa marka shabahaas ayaa maarata ka dhaxaysa labadua waa naxariis ilaahay sida aan roobka looga maarmin oo nabaataadka iyo ajsaamta iyo nolosha aan looga maarmin waxyigana waa ruux waayo waxaa weeye qofku qalbigiis kama maarmo hadduusan diin lahayn waxaa qallafsan oo is-intixaariyo suusaadka isku sabeeno noqonaya alaa bidikri illaahi tadma-inu lquluub ma qofka mu'minka ilaahay ka kalsoon oo salaada ooga oo xaaraanta ka fogaada oo qishiga iyo khiyaarada iyo hagardaamo mu'miniinta ka fogaada bal noloshiisa fiiri say u deganta qofka ilaahay caasiya ama gaal ama macaasi xun ku dhex jirana noloshiisa fiiri ruuxdiisu waa noosha kan kalena waa qob iska socdoo faa'iido lah nacam midda kale sida ilaahay roobka dhulkiiyo baaba ugu nooleeyo ayuu aakharana ilaahay usoo noolay karaa dadka subxaanahu wa tacaala marka munaasabo badanaa ku jirta wallaahu ilaahay anzala wuxuu soo dejiyey min asamaa'i biya xaggu samada xaggeeda maaan biyo oo roobkii fa axyaa bihi alarda dhulkiibuu ku nooleeyey bacda mowtiha ardadii markay dhimatay oo abaarowday oo xayawaankii iyo beerihii iyo dhinteen dadkiina halis ay ku jiraan inna fii daalika arrintaas la aayatan baa ku sugan liqowmin qowm qoomkaasoo yasmacuuna wax maqlay dadkii maanta ma arkaysa waxa garanaya cibro weynaa ugu sugan oo waa nicmo ilaahi u nicmeeyey hadduu awooddiisa iyo qudradiisa raxmadiisa ku tusanaysa iyo allahaas in la rumeeyo subxaana wa tacaala waxyigiisa la qaato sababtoo maadaama adduunyadan intaasoo naxariisa laga helay iyo barwaaqo iyo nicam qofkii rumeeya aakhare intuu nicam hela maxay laagtaad u malayn hadduu adduunyada intaas uu gaal iyo muslimba la wada siiyey adduunyada taala qofkii mu'mina aakhare waxa la siina maxaad u malaynaysa oo camal saalixa soo sameeyey waa midda allah uu leeyahay subxaana wa tacaala falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun naf og ma jirto maagartay waxa loo diyaariyay addoommada wanaagsan ilqabowsi ah iyo xadiidkii uu dhahay alla subxad ilqudsigii acdadtu waxaan u diyaariyey licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'ad waxaan ili arkin walaa udunun samacad dhegna aysan maqlin walaa khatara calaa qalbi basharin aan kusoo dhibxin nicmooyinka alle iyo aayaadkiisa ku tirinaya oo waxdaaniyadiisa ku tusinaysa rabbinimadiisa iyo qudradiisa cala albacfi ku tusinayso iyo in lagu shukriyo isaga keligiisa la caabudo wa inna lakum waxaa idiin sugnaaday fil ancaami xoolaha aada dhaqataan oo geelooda iyo lo-da iyo ariga nicmoolayda la yidhaahdo iyo idahaba lacibaratun fiiro gaar ay kugu sugan oad ku cibro qaadataan ilaahay cadamadiisa iyo awooddiisa iyo naxariisaad ku garataan bal fiirioo nusqiikum waxaan idinka waraabinaynaa mimaa fii buduunihi xoolaha waxaa ku jira ancaamta waa ismu jinsi marka hadduu ismu jinsi uu yahay xoolo mudakarna waa laga dhigi karaa mu'anas waa la dhigi karaa buduunihaan waa la dhigi karaa buduunihin waa la dhigi karaa calooshiisa waxaa ku jira ayaan idinka waraabinay caana caloolsa ku jira kaasoo min beyni farfin uus dhexdiisa ahaaday iyo wadamin maanta dhiig dhexdiisa labanaan idinka waraabinay khaalisan oo saafi ah saa'iqan wadmaayo oo lishaaribiina dadka cabay waad arkaysaan xoolaha waxbay cunayaan daaq bay cunayaan waa dhergaana calooshay buuxsanayso calooshii markay buuxsanto ilaa dheefshiidkii qaar nafaqo iyo dhiigga iyo waxtarka jirka oo aadayo qaarna candhadoo caano ugu soo dhacaya qaarna waa uu soo hadhow digo iyo waxuu noqonaa saalo iyo waxaasoo noqona iyo toonkii lo-da iyo waxaasoo noqona marka calooshii maxaa ku aruuray wixii kaydka cuntadii ku hor isku dhex jira oo dhiiggii iyo uuskii ayaa caanaha laga soo khallisaya adiga hadda haddii laguu dhiibo oo neefkan waxa caloos ku jira intaad qashid bal kala miir adiga uuskii caana dhinacu soo dhiiggii iyo nafaqadii dhinacu soo caana lagu soo cekarta se u kala sooca laa yaqaano qudradii subxaana wa tacaala waxaa ugu badan neefka unbaa caws la siinaa xoogaa waxyaalo uu ku dardararo iyo waxyaalahaasaa la siinaa maxaan kaloo heli karnaa annagu ma caloosha inta dhex gala qofka oo maaragtay caani iyo dhiiggii warshadda kala miira xaggee joogta warshadda ugu badan markii maaragtay mishiinkan lo-dow lisaa hadhow subagii wixii kala saara maray caano noqdeen laakiin yaa ku shaqa leh bini aadam ku shaqa leh lama aha waa ilaahay awoodii subxaana wa tacaala una u nicmi wa ina lakum waxaa idinkugu sugnaaday fi lancaami xoolaha nicmooleyda la cibratan cibro qaadasho ood kuwaana qaataan oo qudrada alla aad ku dareentaan naxariis aad ku dareentaan alla macbuudka xaqa inuu yahay kan baxiga awoodo inuu yahay midka aan shariig gelayn u yahay sababta waxa wax awooda lama arko cibraha maxay kuu sugan tahay bal caanaan intay ka yimaadeen nusqiikum waxaan idinka waraaminaynaa mimaa fii buquunihi calooshiisa waxaa ku jira oo min bayni farthin uus dhexdiisa ahaaday iyo wadamin dhiig labanan baan idinka waraaminaa labankaasi xagguu ka yimid waxaa laga soo dhex saaray uus iyo dhiig dhexdiisa caano cab labanan caano khaalisan oo khaalis oo wax baraxa oo uusna uusan ka soo uraynin dhiigna uusan ka soo uraynin midabkoodiina uusan ka muuqin saa'iqan wadmaayo lishaaribiino dadka cabay ilaa caanuhu waa waxa fidrigaagu qof yar ilmaha yar iyagaa lagu habaa qofka weyn waa ku noolaa karaa waxa waaye waa cabitaan lagu oonbaxo waa cunto lagu kaadsooma oda reer baadiyaha waktigaana qacaana bay ku kaaftooma waxaa dhici karta lix bilood inaan maaragtay dadka xoolaaleyda ay soo marto inaysan wax qaraaba aysan arkinba walaa timir walaa keyrkeed ayna soo marin waxaanahaas layskaga quudana hadday fadhiistaano marka garoor ay noqdaano yogoorta ay noqdaan markaas dee badarkayba la sinan yihiin soo ma ilmahaa quudanaya waa fidrada walidaalika nabigeena calayh salaa ninkii leylat lisraa biyo iyo khamro iyo caanaa loo soo taago caanihoo doorta nabigu calayh salaatu salaam wuxuu ihi jibriil fidradaa doorata dhah haddaa khamrada qaadan lahayd uma adoo baadiyoola muduna kaa baadiyoobi lahayd haddii a biyaha dooran laheeda waa maashoobi lahayd laakiin caanaha waa fidradii saliimka aheedoo islaamka ahaawo o wa min amaraati nakiili ayadan wa nusqiikum waxaan idinka waraabinaynaa min amaraati nakiili magarad miraha oo oo maaragtay geedaha timirta iyo walacnaabi cinabkana ayadana waa idinka waraabinayna oo sharaab bay leeyihin waxaway markii timirta iyo qaabo badanaa loo cabo loo cuno horta waa la cunaa iyadoo carduna waa la cunaa marka hore oo cagaara iyadoo yelow ana waa la cunaa iyadoo qaar yelow ay yihiin qaarna ay gaduuteen oo rudab la yidhaahdana waa la cunaa iyadoo adkaatay oo timir la dhahana waa la cunaa soo maaha markay bislaatana dhiindhiinkeedaas inta gooni loo sooco ayaa waxaa laga sameeyaa malab debsi bay dhahaan carabta malabka timirta waxawaay dhiindhiinkaas ayaa gooni loo saaraya ilaa timirta dhiin fara badan leedahay dhacaankaas hadhow markii la waxeeyo malab camaloo noqona wuu caafimaad badan yahay dabsu tamray dhahaan aad u caafimaad badan yahay waxay kaloo ka samaysaan inta la radiyo ayaa sharaab laga samaysanaya timirta iyo cinabka waa radinaysaa markii ay la radiyo dhacaankoodiiyaa biyuhu ku waxaysmaaye waxay ku noqonayaan casiirkan sida oranjuuska iyo maangaha iyo waxaan aad cabi sidoo kale ayay noqonayan waagar iyagaaba la cabi jiray marka la radinaayo waa laba haa intaysan qabiirin waxaa dhaha nadiif waa sida raqayba raqayba soomaalka biyo inta lagu rido markuu maaragtay biyaha ay ku ridqaan ama xoogaha sonkor ama liin iyo wax inta lasoo lama cabo timirta iyo cinabkana waa saas oo kale marka wax yar markuu ku jiro maalin ma laba maalmood sakraan ma gaar nabiyadaada markaas waa bannaanya marka cabbaar lasii keediyo lasii khamiiriyo khamruu isu beddelayaa marka khamrada markayda waa xaaraam wey laakiin inta kale waa xalaal wey laakiin markii aayaddii ay soo dhegaysay khamrada xaaraan ma ahan markaas weli lama xariiro wanuskiikum waxaan idinka waraaminaa min amaraati nakhiili miraha oo timirtay walacnaabi cinabka tatakhiduuna minhu waxaa ka samaysanaysaan sakaran wax lagu sakraamo oo nadibiidkii inta la radiyo biyo lagu radidiyo intousan marka uusan sakraan gaarin waa nabiid waa sharaab ma garan markii uu qamiirana sakraan buu noqonayaa marka oo khamruu noqonaya iyo wa risqan xasanan iyo risqi wanaagsan oo timirtii la cunayey iyo nabiidkii laga cabayey iyo zabiibkii la cunayey iyo waxaas iyo malabkoodii iyo halkale waxa laga samaysay iyo waxyaalahaasa looga jeeda lama xaribin markaas laakiin waxaa la ishaaray sakaran wa risqan xasanan wax saqraamiyaad ka samaysay risqan xasan meeshaas waxaa ka muuqata xoogaa naqdiga lagu dhejiyo waxaa wax saqraami iyo risqan xasan marka waxa wax saqraan iyagu risqan xasan ma ahaan marka tartiib tartiib mujtamacan ilaah khamrada bay ka baatay hal marka taga haddii la yidhaahdo ma ka tegayaan tadaruj aa looga tartiib tartiib looga xarimo laakiin waa la baraarujiyey albaqre markii laban waxaa la yidhi waismuhumaa akbaru min nafcihim dembigoodaa nacfigooda ka weyn waa lasii naqdiy waa lasii taabtay waa loo qanjiiray markii saddexaadna maxaa la yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysir wاlansaa wاlazlaamu rajsun min camal الshayطaani fاjtanibuu marka dambana haddana waxaa maya ka hor laa taqrabu salaatum sukaara salaadaha markaad tukanaysaan xoogaa ka fogaada xoogaa intervaal laga qaato waqti sida haddaba arag marka qofka laga goynayo sigaarka iyo marka ugu horaysa xoogaaba loo dhexdhexaysayaa soomaan masaafada la dheerayna ilaa marka dambe oo ka saxaabadii marka waxaa le salaad marka idinku soo dhowaato ha cabinina marka un bacd alcishaa iyaa la cabi kara bacda salaati subx haddii kale salaadiiyaa isku dhudhow soomaa haa xoogaa marka waxaa la qaatay bareegaa la qaatayo waa laga kala foogay markay bareeg qaateen ayaa marka fajtanibu iyagoo marka u diyaar marka waaba la daadiyaba dariiqaalka lagu daadi in maaragtay ciidamo lasoo bixin baana iimaanka ayaa keena marka aayaddu waxay ishaaraysaa naqdi oo khamrada la naqdinayo oo in la xarimi rabo ayay tusinaysaa ina fii daalika arrintaasna la aayatan aayad baa ku sugan liqowmin qoom qoomkaasu yacqiluuna wax garanaya yacqiluuna waxaa loo leeyahay waxaan oo sakhraanka caqliga ayuu maanta ma arkaysaa baabi'inaya waxa in la xafido u baahanna waxaa ugu weyn caqliga oo qofku wax ku garto mukallaf oo ku yahay sidaa darteed waxaa munaasab ah marka khamrada in la xarimo si aysan caqliga u doorin ilaa qofku bahaa-imnimada muxuu uga duwan yahay xayawaanaadka caqliga caqligii haddii la dooriyo khamro lagu deerday qofkii caqli ma laha sidaa darteed diinta maqaasida waxaa ka mid a in diinta la xafiyo oo dadka ridada iyo aan la ogolan diinta in laga baxo oo qofkii ridooba cuquuba u leeday xoolaha in la xifdiyo oo tuugada iyo dhaca aan la ogolan qofkii sameeyana cuquuba u leeday in la xifdiyo cirdiga iyo nasliga oo zinada iyo waxaasii qurunkaa aan la ogoleen soo maha si sharafta dadka aysan meel uga dhicin xoolaha in la xifdiyo oo dhicitaanka waxaas aan la ogolayn iyo in la xifdiyo xaqli markaas daroogada iyo khamrada la diiday sababto qofkii hadduu khamradii wixii uu daroogadii mujrimu noqona wuxuu rabow dilaa gabadhoo rabow kubsanaa xooloo rabow dhaca mashaaq adduunyadana waxaa jaraa-imta soo jeeda waxaa weeye dadka qashinka oo mukhadaraadka umul khabaa'if aa la dhaha ilaah kuma ومن ثمراaت النkيل timirta miraheedii ونuصiiبكم miن ثمراaت النkيل inka waraabina iyo وlacnaabi cinab تتakiذuuna xaal aad ka samaysanaysaan minhu sakran wax lagu sakraamo oo markaas lama xaribin laakiin waxaa weeye jug aa la siiye waxaa la yihi wax lagu sakra iyo وrisqan xasan riska wanaagsano timirtii iyo khalkii iyo nebiidka macnaa marka la radiyo intuusa khamro gaaro ina fii daalika arrintaasna la aayatan aayad baa ku sugan liqowmi yacqiluuna qowm wax garanaya suuraddan sida waxaa suuratu nicam ayaa la yidhahda nicamka allay tirina bal meel walbaa lagaa tusaya bal xaggee kufri soo geli kara bal ilaahay waxaa kuu qabta ar adduunkaasaa waxaa lagu siiyey haddaad ilaahay ku sugriso aakharana maxaa kuu diyaar bal adiga is weydiin gaal iyo muslim waxaa nicmadan iska quudanaya bal qofka muslimkaa hadhow bal maxaa isaga u diyaar waawxaa rabbuka rabbigaagu wuxuu waxyooday oo macnaa uu ku ilhaamiyey ila naxli shinnidii an itakidii samayso iyo ilaah ku ilhaamiyey min aljibaali buuraha buyuutan guryo meel aad degto oo shinnada ku samayso wa min ashajaari geedahana buyuutan ka samayso wa mimaa yacarishuuna dadku wax ay dhisaan ugu talagaleen shinnadu inay soo gasho ilaa dadku waxay samaysanaan geedaha dhartooda waxay ku dhisanayaan waxyaala maanta ma arkaysaa sidii wax la qorqoray camal iyo meelo shinnida loogu talagalo magarad ayay ku samaysanaya ilaaha ku ilhaama uma kuluu cun min kulli samaraati miraha oo dhan adduunyada hadba wax ka soo cun faslukii qaad suula rabbukii jidadka alla qaad dululan iyadoo lagu carbiyey oo meelo fogfogay aadaysaa marka meesha ra wax ka daaqaysa beer la leeyahay iyo beeraan la lahayn wax celin kara lama ah mana habaabayso hadday masaafo dheer ay tagto gurigeedii buulkeeday usoo noqon waxaa kaloo loo dulleeyey qaabkii malabka u samaynayso xataa wax kishi kara lama arkaa la dhaha wax kishi kara lama arko inta la arkaa ka samaynayso dhaladaan haddaa u samayso ood maabta sameey waa inay horta marka hore waxaabay midabay u yeelan oo ka qarinaya wax in la arko markaasay samaysana nacam yakhruju waxaa ka soo baxay min buduunihaa caloosheeda sharaabun sharaab oo casalkii kaasoo mukhtalifun uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadiisu malabku waa mid cad mid gaduudan mid cagaara mid xataa gariina waxbaa ku jira mid madow hadba waxay soo cunto waa ku xihanta bay-ada markaa ay joogto ayada da'deeda waa ku xihantaha la yidhaahda hadda midda dhallinyarada midda duqda isku malab ma ahna way yidhaahda marka hadda bay-ada ay joogto xasba geedaha ay soo cunto ayada da'deeda intay la eg tahay waxyaalahaasoo dhan ay ku xihanta midabada fiihi waxaana ku sugan shifaaun caafimaad baa linnaas ka ugu sugan gaar ahaan caloosha ina fii daalika arrintaasna la aayatan aayad baa ku sugan liqowmin qowm yatafakkaruuna fakera shinnidaa yartaa kutubo badanaa laga qoray qaabkay u neeshahay iyo boqoradeeda iyo siday u nooshahay iyo siday isu daba raacdo waa nooc cajiib ah daraasaad badan baa laga qoraa dawaata malabkeedaba la beertaba hadda soo maa bahashaasaa marka waxa wax ugu macaan oo uga caafimaad badanay samaynayso meeshay ka keenayso qaabka iyadu u samaynayso usoo tufayso waxaasoo dhan ilaaha ku ilhaama ayadana hadda wax saas kuma dheefeys dadkun baa ka faa'iisan ilaaha noo sakiray inay caafimaad tahaana qur-aankuna waa sheegay nabiguna calayhi salaatu salaam waa uu sheegay oo bukhaari xadiidka u wariyey min xadiidi caaisha ana rasuula lah sal alla alayh wasalam kaana yucjibu alxalwaa walcasr waxa macaan iyo malabkana waa jeclaa wuxuuna yihi nabigu calayh salaatu salaam ashifaau fii alaaa caafimaadku saddexuu ku jiraa fii sharbati mixjamin toobin ow surbatu casalin ama malab la kabadoo la cabo ow kayatu naar ama dab la isku guub laakiin dabka nabigu ma jeclaysano wa anhaa ummatii can ilkayu waa ka reebay dhibkiisaa badan marka weliba caloosha marka jeermis weliba aada ugu sii ronya nin baa intuu nabigu yimid calayhi salaatu walaalkii waxau dhahay calooshiisa dhan aa shubmayso isaga dhan malab sii bau dhahay waa sii shubma haddana malab sii waa sii shub marka saddex waxau dhahay sadaqa law kadaba badnu akhiika ee malab sii markii dambe u joogsanay ibnulqayim iyo culammada dibiga markay fasiraan waxay dhahaan oo diintana yaqaana dibiga yaqaan marka hore uu shumaa jaraahiim iyo jeermisaa caloosha ku jiro markii uu cabo malabkaa hore weli je qashinaa ku jiro marka caloosha waa sii shuma markii labaad haddana weli jaraasiimaa baaqi noqotay waxay qashinkaa uu iska saaraa markii saddexaad jeermiskii aa dhintay caloosha markaas waa digtay ma gara saasa culamadu ku fasira haddii waa ogtiin haddana daawooyin fara badan inay malabka ay ku sameeyaan oo hadda kutubo badan laga qoray oo khaasiyaadka la ogaaday gaar ahaan waxay soo saareen beryahan waxay dhahaan maaragtay midka oo malikada ay quudato oo khaaskaa iyo oo isaga laftiisa qayb weyn oo caafimaadka uu ka leeyahay ma garata waxyaalahaasoo kale marka malabku aad iyo aad buu cajaa'ib badan yahay nacam wa awxaa rabbuka rabbigaaga wuxuu u waxyooday macnaa wuxuu ku ilhaamiyey ilaa naxli timirta waxay ilhaamaha jir ilaahay waxa uu ku duwayey subxaana wa tacaala sida ilmaha sarkaa markau dhashaba oo naaska uu raaraadinayo ilaaha ku ilhaamay ishana farta ma iska gelinayo maanta meelaha uu leeyahay ishaa farta ma iska gelinayo sida ilaa shan ilaha ku ilhaamay subxaana wa tacaala nacam wa awxaa rabbuka ila naxli wuxuu ku ilhaamiyey an itakidii samayso inay samaysato macnaa ku ilhaamiye an itakidii samayso min aljibaali buuraha buyuutan guryo ka samayso macnaa buuraha ay meel hulaho ay maarata buul ka samaysana ay malab ku samayna malab jabali waa kuwa dha nacam wa min ashajari geedahana buyuutan geedahana meel maqorahoo duleeshay ka raadsan ama iyadaa wax ku dhisan meelahaasi malab ku samayno iyo dudumaha iyo mimaa yacrisuuna waxa dadku ay dhisaan ay ugu talagaleen shinnidu inay ku samaysto hadhow malab loogu sameyo haye wuxuu kaloo ilaahay ku ilhaamayey uma kulii cun min kulli amaraati mirayaalkoodao dhan si ay wax miro badan marku cunto malab nuxur lay soo saare faslkii qaad subula rabbuka jidadka alle raac dulana iyagoo kuu dulaysan jidka alle raacaysa ilaaha ilhaamha kor meelo fifugoo masaafaada ka sodaana gurigeeda ka dhuuna hadhow qaabkuu u samaysana iyadana waa qaab lagu ilhaamo yakhruju waxaa ka soo baxay min buduuniha caloosheeda wixii ay soo cuntay ilaa sii maarata habaynaysa moogta hay sharaawi baa ka soo baxay mukhtalifun iskhilaafsan alwaan waxay cunaysaa wax jirhkoodo quud u noqona wax waa maaragta waa dhale wax saxaree ka noqonaya waxna waa kasmalabay ka sameeya say u kala duwan yihin ilaah yaqaana subxaana wa tacaala fiihi waxaa ku mukhtalifun oo iskhilaafsan alwaanu midabadiisa fiihi waxaa ku sugan shifaaun caafimaad baa linaasu u sugan malku waa shifaaun ina fii daalika arrintaasna la-aayatan baa ku sugan liqowmin qom yatafakaruuna fikareen bal shinnidaas intaas la eg say waxaa u qaban kartaa waa ilaaha ilhaamkii subxaana wa tacaala allihii waxaas awooda xayawaanka awooddaa u yeelay ma inuu biri ku soo nooleeyo kaa cajiisahay ma allahaasaa shariik laho ilaah kaloo agtiisa taagtaagan la wax abuuray oo cibaado astaahila see u jiri kara sooma macaanaasan baa ku jira inna fii daalika la-aayatan baa ku sugan liqooma yatafakkaruna waxaa loo leeyahay arrintan fikray u baahantaha waa mucjizo aad iyo aada u weyn wa qof caqlilahu fikiro oo maskaxdiisa ka shaqaysiiyey unbaa wax ku ogaan kara ilahay waxdaanadiis iyo bacfiga inuu awoodo allah inuusan shariik lahayn subxaana wa tacaala wallaahu alla khalaqakum waa idin abuuray uma yatawafaakum waana idin oofsanaya wa minkum waxaa idinka mida man yuraddu mid loo celinayo ilaa ardali lcumuri cumurka midkiisa duloobay oo hantaakaca likay laa yaclama siduusan u ogaanin min bacdi cilmin aqoon ka bacdi shay-an waxba si uusan u ogaanin markuu maanta ma arkayso aqoon lahaa ka bacdi uusan maaragtay waxgaradkii dhammaaba oo maanta ma arkaysaa ou ka dhul in allaha alana caliimun ku og waayo wax qadiirun awoga bal insaanka tadawurkuu fiiro nudfaa laga soo abuuray sabinimow soo maray maraaxilow soo maray haddana ilaahay waa dhunsiinaya subxaana wa tacaala dadkii waxaa ka mid a mid isagoo iyo isagoo yar la dilo mid isagoo xoogle la dilo mid isagoo shabaaba la dilo mid isagoo nin weyn oo tabargala la dilo qaarna cumrigaa loo dheeraynaya ilaa quwadiisii ay dhammaato oo xoogga uu ka dhammaato toddobaatan jir sideetan jir sagaashan markii uu gaaro oo xooggii uu dhammaato maskaxdiina eber ay noqoto carruur ay noqoto asagii dhammaa uu mataataco markaasu wuxuu noqonayaa ninkii dhammaayo caqlidha carruur camaluu noqonaya waxba uusan ogeyn waa markuu siddeetan iyo gaaro sida ilaahay uu leeyahay waman nucamirhu qofkaan cumri dheer aan siino nunakisu fi lkhalqi waa foorareyna oo asaga dhama qofka saasoo qorxab u yeelanaya maskaxdiina waa fooraraysa ee afalaa yacqulmaysa waan samey adduunya ama iyadoo kuu macaan ayaad ka tegaysa hadduu ku daysana oo laguu daayana waxaa weeye adigaaba ka doo maaragtay ka daalayaba sidii zuhayr ibnu maaragtay ibnu abi salma uu yidhi saimtu takaaliifa alxayaati waman yacish amaaniina xawlan laa abaa laka yasami ooy saimtu waa ka daalay wili takaaliifa alxayaati nolosha mas-uuliyaadkeeda kala celi wax kala dheh maanta ma arkaysa qabiilkan kala celi ilmo kala celi wax kala dheh waaba i noojiso yir maba u baahnaba adduunyo kale inaan ka sii shaqeeyo waman yacish qofkii noolaaduu dhahay amaaniina caaman sideed siddeetan sano laa abaalkiisama isagaaba nolosha ka noogaay maba xamili karo shahwo ma jirto cunto ma jirto hurdo ma jirto caqli ma jirto isagaaba dhib ilmihii xunkahaa ee yararka ahay baa maarata ku ciyaaraya nacam marka waa sidaas oo kale marka waxay dhahaan haa hadday waxay dhahaan haddii daa'imkaa ku daayo da-aan ku daynay dhiijin odayaashii hore allah macnaa hadduu ku waariyoon hore lagaa qaadan baashi daahada raaxada kaa qaadaysa iyadaaba maanta ma arkaysa adaa dhahay adduunyada mar laya isaga tag dhaafita adaaba dhahaysa marka wax la isku celceliyo aakhare loo iloobo ma ahan tanna cibraa ku jirta ilaahay qofkii iber asaan u soo abuuray ee haddana geeri ku sallida ee haddana intuu duqnimo ku silida caqligii iyo tabartii dhamaan nag ka dhigay ilahay ma qofkuu soo nooleyn waayo subxaana wa tacaala ma yaa kaloo la abuurood saas u bedelaab khalqiga ma ilaah kaloo la abuuraa jira idan allaha subxaana wa tacaala isaga waaxid aho cibaadada isagaa istaahila isagaana bachiga qiyaamaha awoodo wallaahu alla khalaqakum isagaa idin abuuray uma yatawafaakum oona idin oofsanaya oo qof walba heeraa lagu oofsanaya ama isagoo dhifli ah ama isagoo labaatan jir ah isagoo tiin age ah isagoo soddon jir ah isagoo tabargal ah qaarna inta loo cumri dheeraysiiyo ayaa caqliga dhanka tegana cantatabay noqonaya wa minkum waxaa ka mida man yuraddu mid loo celinayo ilaa ardali lcumri cumarka midkiisa dullaysan walidaalika nabigu waa ka magangeli jiray ducooyinkiisa nabiga waxaa ka mid aheed bukhaari oo wariyey haa wuxuu dhi jiray allaahuma innii acuudu bika min albukli bukligan kaa maangalay waalkasali wihsi waalharami duqnimo wa ardali alcumuri cumarka cumarka dulliga ah oo liita walidaalika nabigu cala slam saddex iyo lixdanoo ku dhintay isagoo caqligiisa iyo maskaaxiisa iyo dadahaantiisa ay taam ay tahay daabigi sal alla alay slam ilaahay waa ka mangeli ardali alcumr wa fitnati dajaal ayaan kaa maangalay wa fitnati almaxya waalmamaat ayaan kaa maangalay baabigumi sal alla alay wasalam marka ilahay in laga magangalo likay laa yaclama si uusan u ogaan min bacdi cilmin markuu waxoogaa ka bacdi shay-an shayna uusan u ogaanin in allaha alle caliimun ku awoodo weeyey cilmi badan qadiruu awoodo hadda ilaahay maadaama uu qadiir yahay asagaa cibaadada iskale isagaa bacfi awooda isagaa hala caabudo nicamkau tirinaahu ilaahay wuxuu leeya wallaahu alle fadala uu dheeraadsiiya bacdakum qaarkiina calaa bacdin qaar kale fi risqi xagga risqiga ku kala dheeraadsiiya fama aladiina kuwii ma ahan fudiluu la fadilay oo xoolaha badan la siiyey biraadi risqihim risqigooda iyo xoolahooda kuwii ku celinaayo calaa maa malakat aymaanuhum gacantooda waxay haranto addoommadooda fahum fiihi sawaa'un ay u siman yihiin afa binicmat illaahi ma ilaahay nicmaysi jaxaduuna diidaayaan gaalada haddana meel kalaa laga tusaya iyo qof kasta oo mushrik oo ilaahay cibaadadiisa iyo awooddiisa cid kale wax ka siina waxaa la mid ka dhahay ruuxaanta jinnigaa wax og iyo dadka dhintaa tasaruf leh kaas oo dhan wada qalab wey hadda waxaa la yidhi waa ujeedaan ilaahay ummadda waa kala fadlida xagga xoolaha xagga awoodda dadoo xoolo badan siiye dadoo boqorro ka dhigay dadaa maaragtay qofaa intaasoo atbaac iyo khadam iyo xoole qof waa maxaysato naftiisaba risqigiisaba uu caawa soo huusan ee waagi hore addoommaa lalahaa jiri haddana shaqaalaa la leeyahy ninka dekanbani weyla meeqa shaqaalo u leeyahy soo maha oo asaga u shaqeeya waxna lama lahan isaga joornaadka waxay soo saaraan xooggaasu faa'iido ka helaan intay shaqeeyaan waxna isaga qaadana waxna ayagoo siina ilaa qof kuu shaqeeyana saas waa soomaa productionu kugu samaysana haddaad boqol soo saarto laga yaabaa ninka ugu fiican konton inuu kusiiyo kontonna isaga oo qaado haddii kale labaatan ama toban wax soo saarkaaga isagaa jeeb ku ridana soomaa ninkaa hantidaa weyn oo shaqaalaha leh ama addoommada leh kambanigiisaas weynan ka badan oo dadkan shaqaalaha ay haysan ama addoommadaa wax ma ka siinaya berri kambanigaad ila leedihin ma dhahayo may ninkii addoommo leh addoommadeedaa waxaan ila leh xooleyga hantida ma dhahaya oo wax ma ka siinaya say ula tasarraan oo sidii shariga camal oo dad shum ku leh iyo maaragtay sheer iskule ma kala mid dhigaayo may shaqaalaatoo kuleeya baradaarta lagu eraya kana addoonaatoo adiga waa lagu leeya soo maa saas ma ogolin soo maa waayo ilaahay asagaa koonkaan abuuray addoommo xunoo abuuray intaad soo qaateen maxaa u dhahdeen ilaahay wax la leeyihin mulkigiisa iyo cibaadadiisa iyo laleeyihin maxaa u dhahden adinka ma ogin wixiina iyo hantidiinna addoommadiinna inay idinla qaybsaan weliba iyagoo bini aadan mifalkiina oo dan xaba dheeray see ku keenteen ilaahay oo wax la mid haysan jirin makhluuqaadki wax la mid haysan jirin oo keligiiso ilaaho rabbiyo waaxida inay addoommadiisa wixiisa wax aad wax ka siisaan oo dhaadaan ilaahay wixiisa wax la yeelo adinku wixiina cid kale uma ogolin addoommadiina uma ogolin iyo shaqaalihiina warshadaha in kaga shaqeey sabtaas macno daro soo maa yacnaa allah subxaana wa tacaala shirkiga hadda ka soo qaada waddamada shuuciyada marka intay xoolaha ay dhacaan shan gurile u imaanaha hal guri ka degaa la leeya intiisa kale dadaa loo qaybinaya sacaaliigoo weligood aan xoolahoo soo shaqaysan hadha waxa le xoolaheed waa la dhacay waxa sacaaliigta xel waa dulm aa la leeya haa soo saas malaysa haa waayo ilaahay mulkigiisa iyo waxa ulaa iyo cibaado oo khaas u lahaa shuraka intaa soo qaadeen maxaa u dhahan ilaahay wax la wadaaga waa idab darrada dulmka weyn waa maxa ina shirka la dulmun cadiim sababto shirkiga waxaa waaye cid waxay leedahay cid kale siinaysa ilaahay mulkiga isagaa iskale ilaahnimada iyo cibaadada isagaa iskale waay dad kalaa u siinaysa edab darro wa allah subxaana wa tacaala garta tawxiidka soo u oogi waa wax cajiib cajaa'ib sao taxay adinkao dulun ma ogolin wixina ilayn ka dulmin waad ilaah u dulminaysa marka waa dulm ina shirka eesh la dulmun waa gardarro aabi waay gardarro waayo ilaahay wixiisa intaa u timaadeena cid kale wax ka siisay waa ida darinteena afa binicmat illaahi nicmada alle miyay jaxaduuna diidaayo ilaahay isagaa kuu nicmeeyey isagaa cibaadada kaama waayo sanamkan iyo balaa'ikan maxay ku siiyeen ma ku caafiyeen ma ku abuureen maxay kuu qabteen markaasay ayagii caabudayaan oo xoolihii alla qayb u qandhoynayaan oo keliya xoolahaas ilaaha iskale ilaahay ilaahyaal oo oo sanaama u gafradhay u leeyihin soo maha oo weliba hadday qayb ilaahay u yeelaan qaybna asnaamta u yeelaan oo qayb asnaamta ka soo fakata waa celinaayo hadday qaybta ilaahay u yeelaan wax ka fakadaan neef oo ka soo carrana soomaan ma celinayo xakada ilaahay waaqana waa ku ambaahan yihiin waxaa waay dulmka iyo faalxumada shirkiga waa macno daro waxaas wada ictiqaadsan yihiin gaalada sababto ilaah intay ka tagaan qaar sanam weynaayaan qof bini aadamina qaar ideology oo baadilha weyneynaayaan oo waxyaalaha shirkaay ku wada jiraan wallaahu alle fadala wuu dheeraasiiyey bacdakum qaarkiin calaa bacdin qaar kale fama aladiina kuwii ma ahan fudiluu la fadliga la siiye dheeraadka iyo xoolaha dheer iyo hantida biraadi risqihim risqigooda iyo xoolahooda kuwo ku celiyo oo wax ka siiya ma ahan calaa maa malakad kuway hanatay aymaanuhum addoommadooda iyo kambaniyaalka kuwalanoo sharikaadkana shaqaalaha wax ka sii maayaan asum iyo sheeris ma siinaayaan boqolka uu ku shaqaysta kan ugu badana boqolkii toban ka shaqeeya sagaashan kana jeebadoo gashanaya oo markaa fanfiisa waan ayagii addoommadoodii ama shaqaalihii ay ku egyihiin ma ogolo qofna ma ogolo soomaa waayo marka ilaahay cibaadadiisa aad addoommo iyo asnaam iyo amwaad iyo jinni iyo wax kale a u siinaysa afa binicmatallaahi binicmat illaahi ilaahay nicmadiisa miya yajxaduuna aydiina ilaah u nicmeeyey oo ku abuuray oo ku arsuqay aasaa sanam udba uga aslaysaa marka ud la ordaysa iyo mawto iyo maaragtay qaraabiil iyo jinni iyo see maxaa see alla kuu galaa la leeyahay wallaahu alla jacala lakum wuxuu idinkaga yeelay min anfusikum nafsadiinna aswaajan buu idinkaga yeelay wa jacala lakum min aswaajikum haweenkiinana wuxuu idinkaga yeelay baniina wiilal iyo waxafadatan kuwa adeega dhegafud oo adeegiina u degdega ood awoowo u tihiin warasaqakum wuxuuna idinka arsuqay min aayibaat waxyaalaha wanaagsan oo wax xoolaha cunno ma cunee cunto wanaagsana bini aadamku cuma afa bilbaaili baail iyo asnaam iyo waxaan jirin miyay yuminuun rumaysan yihiin inay wax anfici karaan wa binicmat illaahi nicmadii allana hum yakfuruun ma ku kufrinayaan markaas ilaahay keyrki ay ku caabudayaan nicmadii alle waa karda nicamka ilaahay noo galay waxaa ka mida bini aadamkan lamaanaa loo sameeyey zawjo oo jinsigiisa ومن آياaت أن خلق لكم من أنفuسكم أزواaجa لتسكنوا إليها aadaم فeertiisaa laga abuura laga xawo hadhoon waa isdhalayaan gabadh iyo wiil gabadh iyo wiil iyagaa isguursanay xasil iyo mawadda iyo raxma ka dhalanay weliba islaamta marka ilmay kuu dhalayso wiilal aad jeceshahay iyo gabdho kuwaad awoowo u tahay oo iyaguna degdeg badan oo awoowaha ilmuhu dhala iyo kuwa kale oo awoowo iyo kuwa awaa u degdeg badan u dhiga fudud marka xafadada ilmaha awoowaha loo yahan waa la yidhaahda wixii khaadimana waa la yidhaahda ilaa dadka khaadim hadda kuu shaqeeyo oo dadka khaadimiinta kuu shaqeeyo oo xafdiga asalku waxa weeye waa dadka kuu sacyina oo kuu shaqaynayo qunuudka oo midkaan allahuma hadinaa fii man qunuud kalaa jira oo cumar leeyahay waxaa ku jirta wailayka nascaa wanaxfad ilaahu adigaan kuu soconaynaa macnaa ridogelintaada iyo daacadaada wanaxfad oon ku shaqaynaynaa macnaa khidmadaada iyo macnaa cibaadadaada iyo diintaada aan maanta ma arkaysa ku shaqaynayna marka xafdigu waa khidmada iyo musaacadada iyo waxyaalahaas maa marka wax alla wixii ku saacido axfaad waa la yidhaahdaa qaar waxay ku tilmaamaan xididkaa xididka fiidiyaalka idinka u kala dhow waad arkaysaa ninaa un maaragtay gabaroo guursanaya hadhow hadduu ku soo arooraan seediyaalkasi dad badan ciidan badan iyo wax badan dhow ka helaa dhici karta la ixtiraamaya loo adeegaya oo maaragta gabadhii ilmihii lala korinaya loo waxeynaya iyaguna xafadow ah oo macnaha waa kuu shaqaynaya oo kula reerkiiba kula helbigaraynaya intee qofka xidid ku intifaacday waa badanta gabar dimaashada islaamta kuu umilado habaryar islaamta ku ilmaha kuu haysa yacni waxyaalo fara badan iyadana waa lagu magacaaba calaa kulli xaal asliga xafadada waxbay waa wixii kuu adeego marka ilaahay wuxuu ku siiyey haween aada u heshato dad ay kuu dhasho kuwii aad dhasho kuway kuu sii dhalaan kuwo kaloo kuu adeegoo dad kale kuu dhalo ama qaraabada ha ahaado ama dad adiga maaragtay ixsaan kuu sameeye ha ahaado isee diyaalka ha ahaadan iyo xididka dad unbaa kuu khidmaynaya gabadha cidda dumaashiyaalkeedaa u khidmaynaayo wiilka raggaas xididkiisaa u khidmaynaayo waxaasoo dhan waxaad arkaysa adigoo shala keliga ah maanta waxa ku daba yaacaya waxaa kuu imanaya aabba kule adeer kule maaragta sheeda kule waxaasoo dhan jundigaa ilaaha kuu waxeeyey subxaana wa tacaala in lagu shukriye ahay wallaahu jacala lakum wuxuu idin yeelay min anfusikum nafsadiina aswaajan haween ayuu ilaah idinka abuuray oo aadan baa laga abuuray kabacdi waa la asray si aa isu xashtaan oo isu guursataan oo ilmo u dhashaan wajacala lakum min aswaajikum baniina wiilal uu idinka siiy iyo gabdho intaba ee bilal waxaa loo sheegay wiilashaa la jecel yahay iyo waxafadataan ilmaad awowe u tihiin ama wax uun idin adeegoo dhiga fudud oo adeegiina u dhiga fudud xagga qofkii kuu adeego kuu dhiga fudud warazaqakum wuxuu idinku arsuqay min adayibaati waxa wanaagsanba ilaahay wuxuu idinkaga arsuqay ma garata oo bini aadamka calafkiisa iyo xoolaha waxay cunaa isku mid ma aha afa bilbaadili yu'minuuna baatilkoo asnaamta ah oon cibaado asaal may rumaysan yihiin nacfi ay ka rajaynayaan ama inay dulka celiyaan wa binicmati illaahi yakfuru nicmada allana ma qarinaayo sooma walidaalika ilaahay subxaana wa tacala aakhare markuu la tago oo bini aadamka uu cabaado oo iceli iyo waxaas uu yidhaahdo waxaa la leeyahay nicmooyinkaydii xaggeed geysay yaquulullah wuxuu leeyahay cabdiga wuxuu ku leeyahay lilcabdi yowma alqiyaamati alam usawijka miyaanan xaas ku siinin alam ukrimka miyaanan ku karaamayn walaqad karamnaa bani aadama waxmalaan fi lbari walbaxri alam usakir laka alkhayla waalibil soo farda aad fuusho iyo geel aad ilaashato fuusho kuma waxaynin waadarka tar'as miyaanan kaa yeelin maaragtay mid oo madax noqonayo wa tarbacu ee haniimada rubac qaadanayo maaragtay saami weyn lo yacni dakhli weyn iyo maxsuulaad waaweyn ay maanta ma arkaysa ay ku soo gelayaan ama tijaaraha kaa soo galeen ama maanta ma arkaysaa dowladnimaha kaa soo dhinac walbabe miyaad maxsuulaad iyo imkam weyn miyousan kusoo geli jirin ma ku shukrisa ilaah ee maanta haddaad shukirla-aan la tidi maxaa ku yaalla meesha marka nicmada alloo badanta ilaaha shaakir ha naga dhigo afa bilbaatil ma baatil bay yu'minuuna rumaynaya wa binicmatillahi nicmada allana hum yakfuruuna miyay ku kufrinayaan wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa maa laa yamlikum waxaan u heli karin lahum ayaga risqan risqaan uga heli karin min asamaawaati samada oo cirka roobka ma keeni karaan waalardi dhulkana risqi ma keli karaanoo beeraha ma soo bixi karaan shay-an waxba aanu heli karin risqaa ka bedel maa laa yamlikum lahum risqan min asamaawaati waalardi shay-an waxba oo risqi aan u heli karin walaa yastadiicuuna maba awoodaan risqi inay sameeyaan maba abuuri karaan mana keeni karaan falaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alle alamhaala maahmaha wax lamida ilaahay ha samaynina oo tidhaahdaan ciddaasaa cibaado astaahay sababtoo markaad tidhahda ciddaasaa la caabudaya laata iyo xuza iyo qabri iyo sheekh fulaan iyo waxaas markaad tidhahdid waa la caabudaa oo maanta waa loo istiqaafaysanaa oo wax bini aadam aan heli karina laga doonaya ama qeybay ogyihiin markaad tidhaahdid ee ilaahay baad kala mid dhigto ilaahayna inaad qof bashara kala mid dhigtid waa qalad marjuuc falaa tadribuu lilaahi alamhaal in allaa yaclamu wuu ogyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan asagaa inuusan cibaado astaahilin ilaahayna uusan maal iyo wax lamida uusan lahayn hal taclamu lahu samiy ilaahay wax maaragtay la sami ah oo la magaca oo la miiaala miyaa ogtaha la leehay wa antum idinka laa taclamuun ma ogdino jaahilina iska tiino maaragtay sanamkaasaa la caabudaa lanaa lcuzaa walaa cuzaa lakum waxaasaa iskaga qaylinaysa ya awliya alla adeeg iyo maaragtay ruuxaantay adeeg iyo jin waxaasaa iskaga qaylinaysa waxa ka ratimaayana lama oga balaayaa ka ratimaysa ilaahay in loo shirgiyo subxaana wa tacaala meel joogaana leeya wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illahi ilaahi qayrkiisa maa laa yamlikum waxaan u heli karin risqan wax risqiya min asamaawaati samadaa uga heli karin iyo waalardi dhulka shay-an waxba aanu heli karin risqigaas ka bedel laa yamlikun lahum risqan ay walaa yamlikun lahum shay-an waxna uma heli karan walaa yastadiicuuna awoodba uma lan xagee ka keenaya wax ma abuuri karaan wax ma keeni karaan ee ilaahay maadaama keligiisa uu wax arsuqo waxtarka isagaa leh ciddii maaragta ku kufrina isagaa wax ka manci kara falaa tadribu ha u yeelin ilaahi alamhaal wax lamida ilaahay ha u yeelinina oo maal haddaad ilaahay satiraad ciddaasaa cibaado astaahisho ama ciddaasaa koonkan ku tasarrufa dadkaan dhahaaya awtaad iyo maaragta awliyaa koonkan kala tarrufsoo kala maamusha koonkan tasarrufkan ilaahana subxaana wa tacaala ilaahan maal u yeesha marka ilaahay ha u samaynina wax lamid ah oo koonkan tasarruf ku leh ama qeybka og ama wax tari kara waxaan bini aadamku awood uusan ahayn haddaad u nisbayso marka waxaas ilaahaad kala mid dhigta oo waxa ilaahay awooda haddaad u nisbayso in allaha alla yaclamu og yahay inuusan shariik lahayn wax lamidna uusan jirin wa antum adinka mushrikiinta iyo waxa khuraafiinta laa taclamuuna ma ogid hadallo oo khatara oo shirki ilaahay meel ka dhaca aad caacla leedihi hadhowna waxaad isu moodaan inaad fiicantihiin hadhowna inkaara idinku dhici doona allah subxaana wa tacaala isagoo maahmaah nooga bixinaaya maahmaha isagoo nooga bixinaaya waxa allah subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo awooddiisa waxtarkiisa iyo asnaamtan ay caabudeen inay laa shay ay yihiin ayuu miihaal maxsuusa oon garanayn lagu fahamsiinaya daraballaahu ilaahay wuxuu ka yeelay uu qadira maalan maahmaha wax lagu garto cabdan bou maahmaha ka dhigay mamluukan la leeyahay addoon la leeyahay laa yaqdiru calaa shayin waxuu haysta lama arko isgaaba la leeyaho lagu tasarrufa iyo waman qof oo nin xor ah rasaqa weliba waa xor wey rasaqnaahu haddana arsuqnaya mina anaga xaggeena risqan xasanan xoolo wanaagsan oo badan aan ku arsuqno fa huwa yunfiqu wou bixinayaa xoolihii minhu min arisqigii aan ku arsuqno wax ka bixinaya siran si hoos hooseeya iyo wajaaran si caddaan ah waa nin asagii wax haysta asaga wax istari kara keyrkiisna wax tari kara hal yastawuun labadaas ma egi ila waa maal la yaqaano addoommo ma haysataan masaakiinay isku gumaystaan way haysteen rag tujaarahoo maalqabino iqdaaciyiinta way haysteen iqdaaciyiinta maxay wax ingiriiska u dhihi jire kooxda beeraha ibaawar lahaan jirtay oo af ingiriiska ku garanayo nimankii beeraaleyda iyo xoolaha hantidan dadka u shaqayn jireen magaca ingiriis markaan taarikhda qaanjir ku sheegi jira marka iqdaaciidku waxa weeye dadka oo beeraha iyo dadka iyaga waxa dhan ba isku leh saas carabta aada ugu badan iyo waayihii hore baa ku badnaa iqdaaciyiintaas waa weyn macnaa nin xoolo badan haysta oo wax heli kara waxna bixi kara iyo addoon la iska haysto mid iqdaaciya iska haysta waxba aan tari karin ma isku mida may haddayna isku mid yahay alxamdulilah ilaa mahad iskale see sanam xun iyo alla la isku bandhigi kara yacnii addoon aan waxba haysan iyo nin xora oo haysta oo wax bixina hadday isku mid ah aysan ahayn min baabi owlaa see allah subxaana wa tacaala aysan isku mid noqon karo ma garanta bal agarun badankoodu laa yaclamuun waxba ma garanayaan miaalkaasaa loo qadaraya wax miaal ay yaqaaneen loo qadaraya xalashaan wax maaragta maskaxdooda ka baxasay u ku fahmaa waxaa leeyahay haddii addoon aan waxba haysan oo lagu shaqaysto oo la dulaysto iyo nin wax haysta oo xoolo leh wax tari kara wax bixi kara naftiisa isanfaca keyrkiisa hadaysa isku mid ahayn fa kayfa allahu rabalcaalamiin iyo sanam xuna waxbaas isku mid yihi isku mid maaha allah sarreeya subxaana wa tacaala daraballaahu ilaahay wuxuu qadaray maala maahmaah baa u yeelay si lagu garto allah subxaana wa tacaala iyo asnaamtaan la caabudayo iyo basharka xataa la caabudayo inaysan isku mid ahayn cabdanoo ilaahay maahmaah u qadaray mamluukan la leeyahay an waxba haysan isagaaba la leeyahaba xarbun ba ah laa yaqdiru calaa shay waxuu karo lama arko naftiisa wax ma tari karo keyrkiisa wax ma anfici karo iyo waman qof xorahoo rasaqnaahu aan arsuqno xoolo siina minaa xaggeena risqan xasana xoolo badan fa huwa yunfiqu asagu waa bixinaya minhu xoolahaas lagu arsuqay ayuu siran si hoos hoosey iyo wajahran si caddaan u bixinaya hal yastawiyaani labadaas ma egyihiin ma ekay alxamdu mahadilaahi ilaahay baa iska leh bal abtarhum badankoodna laa yaclamuuna ma oga mahmaa kalea la qadaray haddana oo loo qadaraya bal asnaamtaas iyo allah inaan la isu miaali karin haddaan laba qofoo bini aadama oo muwaasafaad kala duwan wata haddaysan isla mid ahayn bal allihii sarreeyo khaaliqa iyo wax liita see isugumu noqonaya wadaraba allaahu ilaahay wuxuu u qadaray maalan maahmaha rajulayn laba nin bal labadaa nin sifaadkoodu waa kala duwan yihin axaduhumaa midkood abkamu waayo waa mid afla handikaab ah mucawaq ah ibirkiisa oo maaragtay caqligiisa oosa dhammayn laa yaqdiru ma awoodo calaa shayin wax u awoodo lama arko wax naftiisa ku saabsan oo tari karo iyo kayrkiisana waxma tari karo wa huwa asaguna kallun ou yahay dulsaar calaa mawlaha moolihiisu dulsaar ku yahay culays oo ku yahay adig inaad wax walba u qabatid inaad jiifisid sidii xoolihii in la soo hooyay aynamaa yuwajihhu meel alla meeshuu u diro mawlihiisa ayna meel maa meel walbuu yuwajihu u jihayo mawlihiisa huwa asaga midkaan laa ya'ti kama keenayo bikhayrin wax khayra beer hadduu u diro baabuur hadduu u diro hawl hadduu u diro wax uu ka soo qabana lama arko waa ebirkiisa hal yasawi bal ninka ebirka oo baaba oo handikaabkaa ee mucawaqa ee ibirkaaho sawirkaa ma samayin huwa asaga iyo waman ruuxi amuru bilcadli cadaalo fara qof asagu intuu isku filnaaday oo caqligiisa ou kaafiyey dadkii cadaaladda iyo wanaag ummaddiiba horjoogo u ah oo ummaddiiba daaragshib iyo hanuun iyo maanta ma arkaysaa masaalixdeedii u qumay weliba huwa calaa siraadin mustaqiimin waddo toosanna haysto waa nin lixdiisa lixaad qabo oo caqligiisu kaamil yahay oo diintiisu kaamil tahay ee ummaddii isagii intuu naftiisu ku filnaaday diin iyo diinba ummaddii hagaya oo khayrka ku hagaya oo naftiisana wax istaray khayrkiisa wax taray hanuunsan caadil aho ummaddii cadaalad faray labadaa ma isku mid ah fa kayfa sanam xun iyo allah subxaana wa tacaala isaga mid dhigaysa sida labadaasba u kala duwan yihiin labadaas nin waxaa ka daran farqiga u dhaxeeya allihii khaaliqaha cadiimkaa fowqa almakhluuqaha iyo wax maaragtay makhluuqaho ama dhagaxa ama jinni ah ama bashar la caabuda ama meyd qabar ku jira see laysuguma dhigi karaa ma tusaale ka cajiibsanaa jira xagga tawxiidka ma jiro wadaraba allahu ilaahay wuxuu mahmaahay oo mahmaah ka dhigay ou qadaray oo ma ahaan u qadaray rajulayni laba nin labadan muwaasafaad kala duwan iyo tilmaamo kala duwan bay leeyihiin axaduhumaa midkood abokam waa mid afla wax ma hadli karo waxba ma oga sumun bukmun cumyun waay caqli ma leh laa yaqdiru ma awoodo calaa shayin wax allah wax asaga maslixadiisa ahna ma qumsan karo kayrkiisa wax ma tari karo bal huwa iska dhaaf inuu waxwoodee wa huwa asaguna kallun culaysuu ku yahay iyo dulsaar calaa mawlaahu qofkii asaga soo koriyey aabbihiis walaalkiis ina adeerkiis hooyadiis mowlaha macnaha qofkii wakiilka iyo mas-uulka ahaa waa aynamaa yuwajihu qofkaa mowlaha meeshuu u jeediyo hu midkan oo abkamka oo afkala laa ya'ti ma keenaayo bikhayr wax khayru ka soo hama arko xoole hadduu u dirsado cid wad hadduu yidhaahdo qof isbitaalkee hadduu yidhahdo wax lagu qaybsada lama arko ma garanta lama tirsado waayo ma garanta tiradaba kuma jira lagaa tirsay dhii jira reer baadiya qofka ay habaanayaan macnaha wax qiimaabayaada lahaan saasay dhihi jira marka qof laga tirsado haddii ilmaha la tirayo dadka tirsigamaba lagu daraya waa ibirkiisa hal yastawii masinayi huwa asaga midkaa saasa iyo waman ruuxi amuru bilcadli cadaalad fara asaga intuu maslaxadiisii soo dhammeeyo isku filnaaday ayuu ummaddiibu hogaamiye u yaho cadaalad iyo khayr ku hanuuninayo wahuwana calaa siraadin mustaqiimin jid toosaba ku jooga xag diineed iyo xag dad ahaaneedba waa nin isku filan oo isagu maanta ma arkaysaa nafsadiisii dhinac walba ka soo baxay markaa nafsadiisii markuu soo dhammeeyey waxtarkiisii ummaddiiba kala hegaya oo ummaddii murshid u ah walilaahi buu u sugnaaday qaybu samaawaati sabadaa waxaa ku maqan iyo walardi waxaa ku maqan wamaa amru saacati saacadda arrinteeda iyo dhacdeedana ma aha ilaa ka lamxilbasari il intay ka biriqsato maaha ilbiriqs waxbaa isha haddaa saa u bixiso oo saa u soo laabto waa intaas isha aad saa u ganto meeshaa ku fiiriso oo haddana saa isugu qabato isha aad soo laabto waa intaas oo kale ow huwa aqrabu kaba dhow in allaha allana calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun kii awooda macnaha waxaa laga yaabaa saacadda inay dedegsanaayeen gaalada goormay dhacaysa goormay dhacaysa saacadda ilaah baa ogaa la leeyahay cirka lug waxaa ku maqan oo soo socda alla unbaa og saacadda cid kale ma og amarka saacadana si u imaan karo waa ilbiriqs oo dadka iyagoon felino u imaano midda kale qof walbaba markuu dhinto saacaddiis waa qunto aakharo hore marba haddii nafta oo laga bilaabo in qofka laga qaado aakharadiisii hore ka bilaabeen saacaddiis waa qunto ilaa saaco khaasa mid caamaha jira markuu qofku dhintaba qiyaamadiis waa qunto marka adiga maxaa ku qaadanaysa alla nafta inuu koo qaado goor lagu imaanayo maad awood ogtahay ma og marka saacadda arrinkeedaa la leeyahay waa kalam xilbasar ilaa wax kastaba ilaahay kun fayakuunu ahaa wa ahaan walilaahi ba u sugnaaday qaybu samaawaati samada waxa ku maqan iyo walardi dhulka waxa ku maqan wamaa amru saacati saacadda amarkeedana ma ahan iyo imaashadeedu say u sahlan tahay ilaa kalamxilbasare isha oo soo laabatana isha saa u biriqsata maaliqsata ow huwa aqrabu ka dhow in allaha allana calaa kulli shayin shay kastaba qadiiru kii awal nicmadii allah haddana la sheegayaho oo bini aadamkan u galay wallaahu ali akhrajakum waa kii idinka soo bixiyey min butuunikum ummahaatikum caloosha hooyadii idinka soo bixiyey laa taclamuuna shayan idinka waxba garanayn bal qof jiraada maalintaas dhasho maalintu dhashay garanaya maa jira taa waxay kukasinaysa waxba garanayn wajacala lakum wuxuu idiin yeelay alsamca maqalkii iyo walabsaara araggii iyo walafidata qalbigii aad wax ku garan lahaydeen lacallakum maxaamdantiin tashkuruuna inaad shukursaan aalaadkan marka waxaa lagu yeelay samciga iyo basarka iyo caqliga oo ama maskaxduu ku jiraadhan ama qalbiga ama waxay yidhahdaan maskaxda dareenkaa ku jira laakiin caqligu qalbiguu ku jira sida saxiixa laakiin maskaxdu waa dareenka ayaa ku jira si aad alla ugu shukrisana marka qofkii xawaastaa ilaahay ku aqoonsan waaya waa qof ilaahay aan ku aqoonsanin qofkii xawaastaas ilaahay ku aqoonsadana ilaahay waa u xafidaya oo xadiidulqudsigii bukhaari oo wariyey alla wuxuu leeyahay man caadaa weliyan lii qofkii weli aan leeyahay la colooba faqad aadantuu bilxarbi xarbi baan ogeysiiyey awad faqad baarasani bilxarbi xarbi buu iigu soo baxay haddii qof ilaahay xarbi igu soo baxana waa laga adkaanaya wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaydu iguma soo dhowaado bishayin shay kaasoo afdala ka fadli badan min adaa'i maftarabtu caleyh waxaan ku faraddeedo waajibaadka wax ilaahay loogu dhowaado kuwi lama arko waajibaadka in meel la iska dhigo salaad iyo soon iyo sakaba markaad waajibaadka la timaado sunnadii baa kuugu xogto walaa yazaalu cabdii addoonkayga kama zuulay taqarabu ilaya binawaafil inuu sunnada iigu soo dhowaanayo xataa uxibahu ilaa aan ku jeclaado faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi maqalku wax ku maqla ayaan u noqona macnaa uu xafidaa wey oo khayrkan waafajin wa basarahu aladii yabsuru bihi ishow wax ku arkaayey wayadahu alatii yabdishu bihaa gacanta wax ku qabsanaayey wa rijlahu alatii yamshu bihaa lugtuu ku soconaayey ayuu ilaahay u xafido ilaahu ku adeecay oo ilaahaasi kari markuu ilaahay adeeco inuu waxuu arkaba iyo wuxuu ku fikaraaba inay wax ilaahay hurdiis waafaqsanhayd ilaahay waa waafajina wala in sa'alani markuu heerkaas uu gaaro oo qofku uu xibnihiisa daacada alla uu ku kontaroolo iyo shukrigiisa heer wuxuu gaaraa marka hadduu ilaahay wax weydiisaba uu leeyahan oo dheerna waan siinaya walan isticaadanii la ujiibannahu ha la uciidannahu hadduu magan galana maanta ma arkaysa waa magan gelinaya weliba qofka markaasoo kale oo heerkaas gaaro geerida xataa ka ka maanta ma arkaysaa markay ku imaanayso ilaahay subxaana wa tacaala wou u naxariisanaa wuxuu leeyahay wamaa taradadtu kuma noqnoqon fii shayn ana faaciluhu taradudiisaan ugu noqnoqo fii qabdi nafsi cabdii almu'min naftiisa oo mu'minka marka la qibdoonayo macnaa ilaahay baa ixtiraamaya oo qiimaynaya yakrahu lmowta mowtkuu kahanaya wa ana akrahu masaa'atahu inaan xumeeyana ma rabo walaa budda lahu min waa laga maarman ilaa karaamadii weyneed oo jinnadii baa mowdka uu ka xiga macnaha waxaa weeye xadiidka xibnahan ilaahaa ku siiyey inaad ilaahay ku shukriso ma u isticmaashay ilaahay sidii uu kugu talagalay ilaaha kuu xafiday oo kuu ilaalinay oo ku qiimaynaya oo xataa mowdkaada allah subxaana wa tacaala kaala danqanayo oo kaala naxariisanay haddaad xibnihii aada xifdi weysana markaas waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dankaama laho halaagaada unbaad dhegtaada iyo maqalkaada unbaad halaagaada xinaadaad bilad unbaad ku shaqaysanaysa ilaahay tawfiiqdahana waafajiyo wallahu akhrajakum ilaahay wuxuu idinka soo bixi min buduuni ummahaatikum caloosha hooyadiina laa taclamuuna shay-an idinkuun waxba ogeyn wajacala lakum wuxuu diyeelay asamca maqalkii walabsaar araggii iyo walafidata caqligii lacalakum waxaa mudantihin tashkuruuna inaad shukurisaan wallahu aclam sal allahu calaa muxamad ali saxbi wslm